waad mahadsan tahay walaalka banaanbaxyada ka soconaya dalka ethoobiya ayaa sii xoogaysanaya waxaana marba marka ka dambeysa ay kusii fidayaan magaalooyin iyo deegaano hor leh oo u badan deegaanada iyo magaalooyinka ay degaan ee qowmiyadda oromada oo ka mid a qowmiyadaha ugu ballaaran ee dalka ethoobiya ee banaanbaxyada ugu xoogan waxay ka soconayaan magaala madaxda dalkaas adis ababa iyo deegaanada hoos yimaada waxaana aada u soo badanaya dad ka dibadbaxyada ka qeybgelaya oo aada u caraysan ee kuwaas oo ruuxaya ama wata sawirada siyaasiga hondiisa lagu magacaabo oo ay dhowaan ciidamada booliiska ethoobiya ku dileen ee waddankaas geeridiisana loo sababaynayo dibadbaxyada hadda soconaya khasaaraha ka dhashay dibadbaxyada weli soconaya oo meelaha qaar ciidamada booliiska iyo dadka caraysan ay gacmaha iskula tegayaan ayaa aada u sii kordhaya waxaana wararkii ugu dambeeyey ee la helayo ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan konton ruux oo isugu jira ciidamada booliiska dadka dibadbaxyada dhigaya ee shacabka ah iyo weliba kooxo hubaysan oo dagaalka la hortegaya ee ciidanka booliiska ethoobiya afhayeen u hadlay gobolka ee ormada degaan wuxuu sheegay in ugu yaraan konton ruux oo isugu jira ciidanka booliiska iyo dadka shacabka ah ay ku dhinteen dibadbaxyada weli soconaya khasaarahan ay dhici karto in intaa uu kasii bato iyadoona tirada dhaawacyada ay ku dhow yihiin ee boqol ruux sida warbaahinta qaar ay tabinayaan dadka la dilay waxaa ku jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ee kuwaasoo ay ku dhacday rasaas noolnool oo ay soo ridayaan ee dadka dibadbaxyada dhigaya dadka dibadbaxyada dhigaya oo ah kuwo aada u caraysan ayaa meelaha qaar ee waxay gubeen xarumaha ganacsiga iyo shirkaad ay leedahay dowladda ethoobiya ee taasi oo muujinaysa in dibadbaxyadu ay yihiin kuwo sii xoogaysanaya waxaa sidoo kale ay dadku si gaara u bartilmaamaysanayaan taalooyinka arrimo taariikhiya ugu fadhiya ee dowladda ethoobiya iyadoona ay dowladdu sheegtay inaanay ogolaan doonin arrinkaas oo ay difaaci doonto waxay ku tilmaamtay ee taalooyinka taariikhiga ah ee dalka ethoobiya ciidanka booliiska waxay xabsiyada u taxaabeen ee ku dhowaad afartan ruux oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah oo u dhashay qowmiyadda oromada waxaana dadkaas la xiray ay dowladda ethoobiya ku eedeynaysaa inay iyagu hurinayaan oo ay gadaal ka soo riixayaan ee banaanbaxyada soconaya lama oga xaaladda ethoobiya sida ay ku dambeyn doonto waxaa gebi ahaanba maqan internetka taasi oo muujinaysa in dowladda ethoobiya ay doonayso inay xakamayso wararka la xiriira dibadbaxyada oo aanay warbaahinta caalamigu helin ee xogta rasmiga ah hase ahaatee macluumaadka ka imaanaya dalka ethoobiya waa kuwo mutawafir ah oo warbaahinta noocyadooda kala duwan waa ay hadal hayaan ee hadba wixii soo kordhana ee warbaahintu waa ay soo tabinayaan waxaana dalka ethoobiya sanadihii ugu dambeeyey uu martigelinayey ee banaanbaxyo kuwan la mid ah oo ay dadka shacabka dhigayaan kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan ee dowladda ethoobiya ee haatan uu hogaamiyo abay axmed oo qudhiisa kasoo jeeda qowmiyadda oromada hase ahaatee aqoon-yahano iyo siyaasiyiin badan waxay tilmaamaan in talada rasmiga ee dalka ethoobiya ay gacanta ugu jirto qowmiyadda tigreega oo ah qowmiyad laga tiro badan yahay marka loo eego dalka ethoobiya hase ahaatee ay reer galbeedku ku hayaan ee xukunka iyo talada dalkaas wixii kusoo kordha wararka la xiriira dibadbaxyada ee dalka ethoobiya ka soconaya wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah